wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kusoo gebagabeysay shirka wadatashiga xeerka saxaafadda galmudug shirkan oo socday laba maalmood ayaa waxaa ka qaybgalay wariyaasha caasimadda galmudug ee dhuusamareeb si ay aragtidooda ugu daraan xeerka saxaafadda galmudug ee la filayo in dhowaan la horgeeyo baarlamaanka galmudug si loo ansixiyo wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug abshir cabdi sheekh oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay xoogga saarayaan sidii loo dhammaystiri lahaa xeerka saxaafadda galmudug iyadoo laga aragti gelinayo dhammaan wariyaasha ka howlgala galmudug waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan inaan ballan qaadno inaan ka mira dhalinno haddii ilaah yidhaahdo dhammaystirka xeerkan innagoo rajeynayna gacmihiina iyo taageeradiina iyo qalbigiinaba inaad nala garab istaagtaan sidii sharcigan usoo dhammaystirmi lahaa runtii wixii laga wada tashto wax la iska weydiiyo wax lagu daro wax laga dhimo waxa ka soo baxa wadar ogol waxa la yidhaahdo wadar ogolna berrito waxa weeyaan cid diidi karta ma jirto haddii mar laysku waafaqo la sharciyeeyo waxaan qaybinay nuqulladii dukumenti sharciga halkan yaalla maalinta baarlamaanka uu tegayo ka hor wax waa laga bedeli karaa waxna waa laga dhimi karaa waxaan codsanaynaa si gaara iyo si guudba haddii aad u aragtaan meelo ama qodobo aad leedihiin lama jaan qaadi karo wacyiga galmudug ka jira inaad nala soo wadaagtaan innaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan komitiyadiina ku darno mar kale waa ku mahadsantihiin sida dulqaadka badan iyo wakhtiga dheer aad fadhiisateen runaantii waxaa la marayaa labadii duurnimo ku dhowaad intaasna doodo iyo waxaad ku jirteen wax ka bedel iyo wax ku dar wax intaa ka gadaal waxaan leenahay shirkii labada maalin noo socday qoobtii koowaad ee laga dahasuray caasimadda maanta halkan ayaan ku soo xiranaynaa